uu ku qarxay gaarigii oo ay kasoo buuxiyeen walxaha qarxa ilaa haddana waxaa lagu howlan yahay sidii loo tiro koobi lahaa khasaaraha dhimashada waxaa hadda la xaqiijiyey dad kor dhaafay ilaa labaatan qof inay dhinteen sidoo kale ilaa lixdan qof dad gaaraya ay dhaawacmeen sidoo kale waxaa hadda soconaya howlo gurmad ah oo loo sameynayo dadka ay waxyeelada kasoo gaartay marka ibraahim waxaan mar walba la wadaagi doonaa insha allah wuxuu kasoo qorra xaaladaas oo weli hadda lagu howlan yahay gurmadkii iyo sidii loo samatabixin lahaa dadka dhaawacyada halista ee kasoo gaaray weerarkaasi argixisadu ay maanta ka sameeyeen magaalada muqdisho dhammaan ummadda soomaaliyeed ayaa ka tiirayeysan kana murugoonaya waxayna aada uga xun yihiin dhagartaas iyo isku dayada argagax gelinta ah ee al-shabaab ay mar walba u dambeeyeen ummadda soomaaliyeed waan ku salamayaa isaai waa tahay ismaaciil intaadan ka bixin arday ayaa la sheegayey waa tahay haweenka qadka ayaa ka go-ay aada buu mahadsan yahay waxay warar kusoo kordhaa oo saraakiisha biliiska ay ka soo saara qaraxaasi barnaamijyadeena ayaad ku maqli doontaan